بsم الله والحمd لله وصلى اللهma عlى سيدina محمد وعlى آله وأصحاaبه وmaن dعا بدacwته وsار عlى نهج إlى يوم الdين وبعد إخواني وأحبائي في الlah السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bisha ramadaan waa wiiggii horeynu ku jirnaa alxamdu lilaah ilaahay baa mahad leh innagoo caafimaad qabnay nagu simay inaynu ilaahay barino bisha ramadaan dad badan oo khayr badan oo inaga wanaagsanaa oo ama ehelkeenna ahaa ama dadka masaajidka ahaa oo sanadkii hore inala tukaday ayaan maanta inala tukanayn iyagana dembigooda ilaahay ha dhaafo soonku waa waajib sida qur'aanka iyo sunnaha ku sugan culimmadu waxa ay isku waafaqsan yihiin in qof waloo muslima oo caaqilah oo baaliqa oo muqiima oo deggan oo aan safar ku jirin soonkaasi uu ku waajibay gabadha muslimadda ah iyadana sidoo kale ayaa ugu waajibay laakiin waa inay ka daahir tahay min alxaydi waannifaas labadaa dhiig ee midna uu yahay dhiigga dhalmada midna yahay dhiiggan caadiga ee qofka dumari ay hesho labadaa dhiig waa in gabadhu ay ka daahir tahay iyaduna marka ay soomayso ayaa aynu ka haynaa kitaabka qur'aanka iyo sunnaha rasuulka calayhi isalaatu wassalaam kuwaasi dadka qaarkood soonku kuma waajibayo oo ninkii gaalka ahaa soon kuma waajibayo qofkii caqligiisu maqnaa ee allahuma salli calaa sayidina muxamedin xanuunsanayey ee maskaxdiisu ay dhinayd ee aan waxba kala saarayn isagana kuma uu waajibin sidoo kale ilmaha yar ee aan qaangaadhin ama awood uu ku soomo aan lahayn isagana soonkii kuma uu waajibayo idan dadka noocaasa iyaga laftigooda haddana qaybo ayaa loo sii kala sameeyey dadka qaar waxaa loo waajibiyey inay afuraan oo allahuma salli calaa sayidina muxamedin afur baa loo banneeyey oo iyagoo afuray ayaa haddana afidyo bixinaya qaar waxaa loo banneeyey in ay afuraan laakiin soonkii ayay dib u soo celinayaan muddo kadib qaarna weligoodba sidaasi ayaan soon loogu yeelanayn oo allahuma salli calaa sayidina muxamedin waxaa la faray in ay wax bixiyaan oo waxa ay bixinayaan iyo nooca ay u bixinayaan insha allahu tacaala intii aynu ka tilmaami karno ayaynu ka tilmaami doonaa soonku waa cibaado ka mida arkaanta sugan ee islaamku leeyahay buniya alislaamu calaa khamsin shahaadatu an laa ilaaha ila allah waana muxamada rasuulu اllah waiqaamu الsalaati waitaau الsakaati wasawmi ramadaana waxaji lbeyti man istataaca ilayhi sabiila islaamku wuxuu leeyahay saddex iyo toban rukni oo ad adag lixwo arkaanu liimaanka an tu'mina biاllahi wamalaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bilqadari khayrihi wa sharihi oo waxaa la yidhaahdaa waa lixda iimaanku ku taagan yahay shanna waa arkaanulislaamka oo waa shantan aynu tilmaamayno ee ay ka mid tahay salaaddii ka mid tahay ee soonkii uu ka mid yahay ee xajkii uu ka mid yahay ee sakadii ay ka mid tahay idan iyo laba rukni oo ah arkaanuulixsaan an tacbud allaha kaannaka taraah fain lam takun taraah fainahu yaraak saddex-iyo tobankaasi waa saddex-iyo tobanka islaamku ku taagan yahay lix arkaanuliimaana iyo shan arkaanulislaama iyo labada rukni ee arkaanulixsaan loo yaqaano waa inta maraykanku uu yaqaano yahuuddu unlucky numberka la ydhaha number tirdin haddaad maraykanka tagto nimankaa dunida hogaaminaya waxay ku odhanayaan iska ilaali number tirdin ha qaadanina waayo waa waxay og yihiin si ay ula dagaalamaan islaamka in islaamka gebigiisuba ku taagan yahay saddex-iyo tobankaasi marka xataa muslimiintii baa ra'yigii qaatay oo dee markaa nin lano muslimo ama dee dadkan aqoonta sheegtaa ku odhanaya number tirdin waa yani waxa weeye waa number aan nasiib lahayn baa u odhanaya laakiin saddex-iyo tobankaasi waa saddex iyo tobanka rukni ee islaamku uu ku taagan yahay idan soonku waa ka mid sidaa darteed maadaamuu yahay cibaado mukallafa oo qofka muslimka ah lagu kalifay kuma waajibayso dadka qaarkood sidaasaa xadiiska saxiixa ah ee albani uu saxiixa ka dhigay rufica alqalamu can halaasatin in wax laga qoro waa laga qaaday saddex buu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam can ilmajnuuni qofkii xanuunsanayey ee dhimirka qabay waa laga qaaday qalinka oo wixii uu sameeyo macnaheedu lama qorayo weeye xataa yafiiqa ilaa uu soo toosayo macnaheedu waxa weeye ilaa uu xiskiisa helayo oo ilaahay caafimaadkii maskaxeed siinayo wixii uu ku dhaqaaqa shay la qoraya maaha wa cani naa'imi xataa yastayqid qofkii horday isagana waxba kumuu waajibin ilaa inta uu soo toosayo marka qofku hadduu seexdo waa muctadir weeye oo salaaddii oo kale marka uu dee qofku hadday salaaddii hurdadu kaga tagto marka uu tooso ayuu salaaddii tukanaya waajibaadkii oo dhanina sidaa weeye wa cani naayimi kii seexday xataa istayqid ilaa inta uu soo toosayo waxba kumay waajibin wa cani sabiyi xataa yaxtalim ilmihii yaraa ee aan qaangaadhin ee ama inan ahaa ama inan ahaa isaguna ilaa inta uu ka qaangaadhayo waxba kumay waajibin buu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam marka xadiiskaa waxaa laga qaadanayaa soonku kumuu waajibin qofkii xanuunsanayay oo laguma laha sidoo kale soonkii waxaan lagu lahayn ilmihii yara oo waajib kuma aha siduu qofkii qaangaadhay allahuma salli calaa sayidina muxamedin uu ugu waajibayay inkastoo ilmaha yar culimmadu ay yidhaahdeen waa la farayaa inuu soomo kii awoodaya marka uu allahuma salli calaa sayidina muxamedin gaajoodana wixii la siin karo ayaa la siinaya rabiic bintu mucawad qaalat arsala rasuulu اllahi salى اllahu calayhi wasalama sabiixata caashuuraa maalinta caashuuraa ah ayaa gabadha muslimaddii waxa ay leedahay ilaa qura alansaari meelihii ansaartu ay degganaayeen ayaa nebigu uu war u soo diray dabeete waxau yihi man kaana asbaxa saa'iman falyutima sawmahu qofkii soomani soonkiisa ha dhammaystiro buu yihi rasuulku calayhi isalaatu wasalaam waman kaana asbaxa muftiran falyasum baqiyata sawmihi qofkii aan hore u soominina iminka soonka ha ka bilaaba buu yihi rasuulku calayhi isalaatu wasalaam amarkaasi waa markii cashuuraa la farayey waa soonkaa sunnaha ah hadda kii waajibkaa ma aha ayuu leeyahy rasuulku calayhi isalaatu wasalaam fakunnaa nusawimuhu bacda daalika laga bilaabo maalintaa rasuulku calayhi isalaatu wasalaam uu yidhi war wixii soomanaayowna sii soomanow wixii aan soomanaynowna iminka jooji raashin dambaha cunine iyadoo hadda soon sunno ah uu yahay caruurtayada waanu soomin jirnay bay tihi gabadha muslimadii wanusawimu subyaanana asiqaara minhum wanudhibu ila almasjidi faidaa bakaa axaduhum min alطacaami acdaynaahu caruurta masaajidkaanu keeni jirnay iyaga oo sooman ayaa ay tihi gabadha muslimadii faidaa bakaa axaduhum dee ilmaha yare cunto uu ooyayay da-diisu inteebay tahay kii aan isagu ooyayn waa inu dhammaystirtaa fa idaa bakaa axaduhum hadduu midgaajooduu nagu ooyo udcima min alطacaami wixii la haya ayaa ilmaha yar la siinayay dabeeto waanu ka joojin jirnay rawaahu lbukhaari xadiiskaasi bukhaari baa wariyey idan waxa uu tilmaamayaa xadiisku in caruurta la soonsiiyo muruu awlaadakum bisabcin wadribuuhum bicashrin waxaa layna fariyo toddoba jir marka ay gaadhaan in ilmaha masaajidka la keeno oo salaada la faro wadribuuhum bicashrin ku garaaca ayuu xadiiskii lahaa in uu masaajidka tago oo uu tukado toban jir ilmuhu marka uu gaadho idan waxaa la mid ah iyaduna soonkii in la baro ilmihii oo wax weyn la soonsiiyo ilmuhu hadduu gelinka hore soomi karo laga dhigo inuu soomo haddii uu gelinka dambe ku dari karana la gaadhsiiyo hadduu dhammaystiri karana loo dhammaystiro hadduu ku adag yahay ilmaha laga daayo waayo waalidkaa garanaya da-diisa iyo caafimaadkiisa iyo awooddiisa waalidku waa uu kala garanayaa ilmaha wadi kara xataa aroortii ha la baro qeyb ka mida inuu ilmuhu soomo dadka qaarkood waxaa loo baneeyey inay afuraan laakiin waxa weeye waxaa ku waajibay fidyo waxa la yidhaahdo يرخص الفدر للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة والمريض الذي لا يرجى برؤه وأصحاب الأعمال الشاقة الذين لا يجدون متسعا من الرزق وحلو بنيي إني أفران وضيقي وينا ee waalidka ahaa ee awowga gaadhay ama aabbaha da-da aan ahaa waa loo ogolaaday inuu afuro qofku markuu da- gaadho laakiin da-daasi ay gaadho heer aanu qofkii soomi karayn ilan adar cimri uma soo kordhayo waxaa la yidhi waa laga dhaafay sidoo kale hooyadii baa la mid ahaa iyo ayeydii baa la mid ah haddii ay gaadho da- aanay soomi karayn oo aanay awoodu lahayn inay soonto iyadana waa laga dhaafay waxaa la mida almariid alladii laa yurjaa bur'u ninkii xanuunsanayay xanuun buu qabaa subxaana allah laa yurjaa bur'uhu culimmadu waxay dhahdaan musmin baa la odhan jiray berigii hore yacni xanuunada dadka masala faaliga oo kale oo faalig culus baa qofka haya macaanada qaarkood oo runtii ma garatay dee heer masalan shan boqol oo qaar dadka qaar baanuu shan boqol ka soo degin yacni heer ma garatay qofku macaankiisu yacni meelaha qaarkood uu gaadho oo aanu qofka soomi karayn xanuunada noocaasa ee adag ee qofka ku dhaca ee joogtada ah ee aan wakhtiya lahayn laa yurjaa bur'uhu laakiin qofkii la saaxiibay iyagana qofkii waa inuu bixiyo uun fidyo weeye waxaa la mid ah asxaabu alacmaali ashaakh dadka shaqada adag haya waxaa ka mida dadkan dhuxul dhagaxda soo saara oo kale shan kunoo kilomitir bay qaar iyo kun kilomitir iyo ayay dhulka hoostiisa ka soo qodayaan marka dhulka oxyginna ma jirto oo qalabbaa ku wada rakiban waana dhulka dee dhulka hoostiisa qaar baa laba kun oo fiit hoostooda waa dadka wax ka qoda marka dadka godadkaa ku jira ee aan shaqo kale oo uu ku bedasho aan lahayn ileen qofku inuu carruurtiisa u shaqeeyo oo uu shaqeeyo islaamku shaqada wuxuu ka dhigay waajib maaha sunno shaqadu nafaqadu waa waajib nafaqadu waa maxay waa waxaad adugu cunayso iyo waxaa carruurtaadu cunayso waxaa lagu yidhi gabadha marka aada guursanayso man istadaaca minkum albaa falyatasawaj waman lam yastadic falyasum fa inahu lahu wijaa qofka man istadaaca minkum albaa kaa nafaqada haysta ha guursada baa la yidhi albaaatu culimmadu waxay yidhahdeen waa nafaqada waa gabadhu waxay xidhanayso oo ah waxay mar xidhato maaha adeer toban bedladood maaha toban shandadood maaha gaadhi lasoo raro maaha siday maanta dadku u fahmeen ya laakiin waa wax ay mar xidhato gabadhu man istadaaca minkum albaa'a qofka karaya halka ay gabadhu gasho adeer buun laha gashee ya ma aha shan maqsin marka la leeyahy meel ay gabadhu gasho qaar baa u haysto wuxuu ku odhanaya ilaa aan guri helo guursan maayo wax wey subxaan allah hadal halkeed ka keentay buul yar iska doondoono sidii waayo rasuulku one point five mitr square buu gurigiisa u ahaa intee laga sujoodaa ninkeenna ugu dheeray ya waa mitr iyo lixdan bal sujuuddiisa soo gaabi qofka rasuulka gurigii calayhi salaatu wasalaam uu ku jiray waxay tiri caaishe imanka khalad baynu ka fahmnay guurkii weliba dadka hargeysa joogaa khalad bay ka fahmay war guurka hala jabiyo ya oo dumarka iyo hooyooyinka iyo dumarkan aynu dhalnay iyo hablaheenna ha loo sheego oo ha la yidhaahdo war ilaahay ka yaaba oo guryaha ha ka daayaan xafladahan ha joojiyaan oo baabuurtan laystabagelinaya ha la joojiyo oo adeer waxa weeye fadhiyadan la raraya ha la joojiyo waxaas oo dhani guurka ayay joojinayaan boqolkiiba shan iyo lixda weeye habloo hargeysa ragguna waa boqolkiiba shan iyo soddon ninkiiba laba dumara kusoo hagaagay marka waxa weeye inagoo marka horeba cidlo fadhina oo hablihii ay ka badan yihiin raggii haddaynu inagula sii rarno oo guurkeennii iyo maharkeennii iyo gabaatigeennii iyo iyo inkaaraheennii dhowr kunoo doolar aynu ka dhigno dhibaatadeeda leedahay man istadaaca minkum ulbaa'a falyatasawaj baa-adu waxa weeye culimmadu waxay yidhahdeen waa waxay gabadhu mar xidhato one dress mar keliya ma garatay xijaab yaroo dhag ay isku siiso weeye marka la leeyahay nafaqada dee adeer waxa weeye rasuulku calayhi salaatu wasalaam koob iyo toban saddex iyo toban dumaruu rasuulku doonay sagaal waa ka tegay iyagoo nool laba isaga oo aan la aqalgelin buu sii daayay rasuulku calayhi salaatu wasalaam walidaalika waxa weeye labana waa ka hor dhinteen sagaalna iyagoo nool buu ka tegay tirada intaa leeg rasuulku calayhi salaatu wasalaam shan boqol oo dirham buu gabadhii ka bixiyey shan boqol oo dirham maanta dubay marka tree point sixty seven loo qaybiyo waa boqol iyo lix iyo soddon doolar weey subxaan allah walidaalika caaisho oo ugu jeclaa waxay tihi gurigii aanu ku noolayn markay ka warramaysay xayaatadii rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxay tihi nebigu marka uu sujuudayo wuu iska kay qanjiidhin jiray si aan lugaha uga laabto rasuulku dee caaisha carruur umay dhalin rasuulku imise yacni wuxuu lahaa imise shandadood buu lahaa subxaan allah oo horta shandada ma jireen dee diric yar buu lahaa diriciina waa rahmanaa wakhtigii rasuulku calayhi salaatu wasalaam ma sariir baa bay guriga buuxinaysay isaga yaa caaisho oo keliya ayaa meel uu rasuulku kaga sujuudo qol gurigiisu intuu leekaa two mitr square buu noqonayaa marka mitiryo badh intuu rasuulku marka waxay tidhi inta uu taagan yahayna lugaha fidsan jiray markuu sujuudayana waa ka soo laabi jiray nebiga calayhi salaatu wasalaam marka rasuulku markuu sujuudayu iska qiiqanjeedhin jiray macnaheedu waxa weeye gabadha marka lagu leeyahay guri u samee adeer beebee yar ayaad u yabyabaysaa oo laba mitira waa ka sala allahu baarik wey ya subxaana allah guurka ha la fudaydiyo idan waxa weeye yacni nafaqada halkaa waxa inala gashay qofku inuu shaqeeyaa islaamku waajib buu ka dhigayoo xataa waxaa la yidhi intaa haddaad kari weyda haddaba iska soo baa la yidhi man istadaaca minkum ulba'a falyatazawaj waman lam yastatic falyasum haddaad intaa kari weyda mar keliya waxay gabadhu xidhato iyo buulkaa yaree ay gelayso iyo waxay maalintaa cunayso dee adar waxay cunaysana ma waxaad u haysataa saladan maanta aynu baqrat maalin walba lala kala hayaa jiri jireen waayo cumar binu khadaab marka aynu guryahaynu ka warramaynaa waxay ahayd dee dadkii wanaagsanaa laga soo gaadhay maalintii uu ninkii dawarsanayay cumar binu khadaab arkay wuxuu yihi waa ninkaasi u yeedha waatii ninkii loogu yeedhay ninkii bukuu yihi waariae adeer maxaa ku kalifay miyaanad ogeyn inaannu joojinnay ilaa ay helo qof muslimoo dadka wax weydiista suli ya amiir almu'miniin waa lay sheegay laakiin subxaana allah dee anigu waxaan ya xumahaye maxaan sameeya war miyaanaan kuu sheegin inaan qof dawarsan karaa aanu jirin waayo baytulmaalka muslimiinta waxa ku qoran qof waloo muslima waa bandi baa ku yaalla bangiga muslimiinta hortiisa qof mus qof waloo muslima oo xanuunsanaya qof waloo muslima oo aan awoodu lahayn inuu shaqaysto waxaa waajib ku ah baytulmaalka muslimiinta inuu kafaalo qaado marka halkaasuu buu imanaya yacni sana halkaasuu bishii ku leeyahy meeshuu gelaya wuxuu cunaya iyo wuxuu xidhanaya wuxuu hi ya amiir almu'miniin anagu nin muslima maya oo haddaa maxaatay nin yahuudi ahay subxaana allah cumar binu khadaab oo miyaanad sanadkii jisyada bixin wareegga sanadkii cashuurta waan bixiya oo maxaad bixisaa intaasaan bixiya saddex dirhan baa laga qaadi jiray sanadka oo dhan bal eeg taxiska imanka maanta dunida waad ogtahay ilbriqsiyo subxaana allah kuwan carbeeda lacagta badan aynu u geyno dubaye markaad joogto soddon dollar baa maalintii qofku ku jooga soddon dollar hadda gurigii iyo noloshii kale laga waa taxiska wey waxaweye maalintii soddon dollar baad ayaad ku joogtay ma aha airboodka markaad gelaysay markaad ka soo baxaysa iyo kharashaadkan kale maaha saddex dirhan baa laga qaadi jiray qofka aan muslimka ahayn sanadka oo dhan markaasaa nabadgelyadiisa iyo noloshiisa iyo waxaasoo dhan islaamku uu kafaalo qaaday inakeen buu yihi cumar binu khadaab waxa uu geeyey gurigiisii waa salaadii duhur gabadhiisii buu yidhi ninka maa ila socdo waa nin tacbaana waa u yeedhnay ka soo rid buu yidhi waxadayso dabeeto in yaroo timir ah oo yaro qalalan baa cumar binu khadaab loo keenay subxaana allah saa ninkii baa yaabay moogto yidhi yaa amiir almu'miniin dee waa sida dee wuxuu yidhi anigu cabdiraxmaan binu cawf iyo cusmaan binu cafaan iyo nimankaa ilaahay wuxu dhiibay baan soo yaro maraa buu yidhi duhurkiiyo dee alaab baana looga soo dhiibi jiray buu yidhi guryaha dee waaweyne dee saxaabadu dee ladhamo waa tujaar bay lahaayeen oo ficlan cabdiraxmaan bin cawf iyo ka mid yihiin adigoo amiirkii mu'miniintaa waa sidee timirtan qalalani marka cumar binu khadaab baa ku yidhi war taasaanu haysanaanu cunnaa annaguyoo muslimiinta kuwa ugu hooseeya noloshoodaanu jecelnay inaanu la wadaagneed anaa ku kaxayn doone horta intan iskaga sii meelgaan adigu timirtii bay wada cuneen qalalnayd iyo biyihii dabeete gurigii martiduu geeyey wuxuu hi war ninkani sii buu yidhi wax ku filan ereyga waxaan uga socdaa dee gurigii cumar binu khadaab marka la leeyahay nafaqadiibaa halkaa inala gashee dee cumar binu khadaab baa gurigiisa marka la leeyahay nafaqo ayaa qofkii lagu waajibiyey waa qofku wuxuu karaya weeye idan maadaama shaqadii ay waajib tahay culimmadii waxay yidhaahdeen qofkaasi shaqadii ay ka gashay maadaama nafaqadii laga doonayo oo carruurtiisa inuu masruufo laga doonayo waa laga dhaafay haddii uu yahay dadkaa dhuxul dhagaxda iyo godadka waaweyn ee dee magarta macdanaha iyo laga qodo kuwa ku dhex jira dee inta badan waynu maqalnay god noocaasa ku dumay dad shaqaaloo noocaasa sida daariqudni uu wariyey aliya xaakim ibnu cabbaas rukhisa lishaykhi اlkabiiri an yuftira wayuطcima can kula yowmi miskiina walaa qaطa'a calayh waxaa loo banneeyey odaygii weynaa iyo hooyadii sidoo kale ahayd inay afuraan oo maalin walba ay bixiyaan miskiin in la siiyo wax marka culimmadu waxay dhahdeen mudka badhkii ayaa qofka laga doonaya mudku ama saacu labaduba xadiisku wuu ku yimid waxaweye waa laba kiilo iyo rubcu wey waa inta loogu talagalay qofka in laga bixiyo yacni sakaatulfidriga laba kiilo iyo rubuc wey idan laba kiilo iyo rubuc marka la kala qaybiyo laba kiilo iyo rubuc waa kiilo iyo boqol garaam iyo shan iyo labaatan baa qofkii laga doonaya kiilo iyo badh iyo rubuc ayaa qofka maalintii laga bixinaya ama hooye ha noqdo ama qof weyn ha noqdo ama qofkaa masalan dee allahuma salli calaa sayidina maxamed dadkaa shaqada adag haya ha noqdaane waa dadka aan lagu lahayn maalin walba qof miskiina ayaa ay siinayaan qutulqaalibka ama markaa bariis buu qof ku bixinaya ama hadhuur buu ku bixinaya ama allahuma salli calaa sayidina maxamed aarabikhi buu ku bixinaya adugu raashinka qutulqaalibka imanka dee bariiska inoogu badan oo dadku ay aada u isticmaalaan وروى البخاري عن عطايا أنه سمع ابن عباس رضي الله عنه يقرأ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين سيدو بخاري وريي ابن عباس واحد مقلي عطاء بن أبي رباحة وأخرية آية داسي وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala loo baneeyey inay afuraan kuwa iskalifaya baa layidhi kuwa iskalifaya iyaga oo aan awoodeyn markaa ibnu cabbaas wuxuu yidhi aayaddan lama nasakhin waa muxkam aayaddani oo waa sugan tahay laakiin waxa weeye aayaddu waxaa looga jeedaa waa odaygii weynaa iyo hooyadii weynayd oo qofku maalintii waa inuu kiiloogaa iyo boqolkaa garaam iyo shan iyo labaatankaasi laga bixiyaa maalin walba oo ah quudka wakhtigaasi dadku ay isticmaalayaan dadka loo banneeyey inay afuraan laakiin soo celinaya waxaa ka mida masalan qofkii safarka ku jiray ama masalan xanuun yaroo dee kooban masalan bil buu qofku xanuunsaday bishii ramadaan laakiin waxa weye dee waa xanuun ku soo booday qofkii xanuunkaasi waxa weye maaha xanuun joogto ah qofku waa afuraya laakiin dee waa inuu soo celiyo qofkaasi sidoo kale qofku safar buu galay dheer waa safarkii socon socodka lahaa dee imika safarada imika jooga dee kolliba waad soo celinaysaa ee marka dayuurad raacayso dee soo inaad iska soonto maaha kolliba waad soo celinaysaa safar waxaa la leeyahy waa safarkii qofka uu ku adkaa inuu allahuma salli calaa sayidina maxamed soomo waa dadka dee lugaynaya qofku masalan masaafad masalan dee labaatan soddon kilomitira ama afartan kilomitira dadka dee reer miyiga ee xoolaha yacni kala gooshinaya ama waqooyi ilaa dee hawd u kala baxaya ama xoolihii wade safarka dheer ku jira weeye ee wakhtigii rabadaan ay ku qabsatay inuu safro ama xoolaha kaxeeyo ama uu raro qofkaasi waxaa loo baneeyey allahuma salli calaa sayidina muxamedin inuu wakhtigaasi dib u dhigo laakiin uu dib u soo celiyey وفيma rwاه مسلم عن xمسة الأسلمي يا رsuuل الله أجد منيi قوة على الsوم في السفر فhل عليa جuناaح صxaabigaasi wuxuu u yimid نeبga عaليه الصلاaة وaسلاaم xadiiska aلimaam mسلم uu wariyey wuxuu uhi ya rasuul الlah nin awood badan baan ahay safarna waan ku jiraa haddii aan iska sababo ka warran buu yidhi rasuulullah marka nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi laa junaaxa dhibaata kuma ay jirto haddii aad iska soonto buu yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam idan waxaa la yidhi qofku haddii uu awood u leeyahay iminka innaga oo kale waxaa laga yaaba sagaal saacadood qofku inuu dee qaarad ilaa qaarad iskaga gudbo oo masalan iminka dee bariga foguu qofku ka yimaado meelaha qaarkood sagaal saacadood dhowr iyo toban saacadood laakiin dee dayuuraduu saaran yahay kulliba uu soo celinaya marka wax u wanaagsan qofku inuu iska soobo idan culimmadii waxa ay leeyihiin way ku kala tegeen ma waxaa fadli badan qofku haddii uu safar gelayo inuu soomo mise waxaa fadli badan inuu iska afuro culimmadu waxa ay yidhaahdeen haddii uu qofka u fududdahay waxay ku soo ururiyeen hadday qofka u fududdahay inuu sooma waa sidaa iminka maanta jirto oo kale ee dee dayuuradaha la raacayo wakhtigii fudud yahay qofku haiska ha iska sooma bay yidhaahdeen haddii laakiin uu ku adag yahay sida dee dadkaa reer miyiga isu gooriyay ama xoolihii wada ama hayaamaya ama dee aan awoodu lahayn inay gaadhi raacaan isagoo safar ku jira ee lugaynaya kaasi waxaa u wanaagsan oo u fadli badan inuu marka uu dego sawkii soo celiyo ayaa ay culimmada yidhaahdeen ilaahay siduu khayrku ku jira haydha waafajiyo halkan dad badan oo khayr badan baa codsanaya in loo duceeyo qof walba noocuu yani u jecel yahayba wixii caafimaad doonaya iyo wixii muraad khayr leh u socda ilaahay subxaanahu watacaala caafimaadka ha siiyo dadka muraadka khayrka qaba leh ee wanaagsan u socda iyagana muraadkooda oo khayr qaba ilaahay subxaanahu watacaala ha siiyo bishani waa bil ramadaan waxaan idin xusuusinayaa sanduuqii fuqarada horta dhib baa ila haysata bini aadamku ama waa inaad tala keento ama waa inaad aqbal keento ama waa in lagu raaco oo dee adeer arrin aa keentaan ama waxaanu kuu soo jeedinaa aada qaadato dee halkan waa ogtay sanduuq fuqara aynu ka bilownay imanka koob iyo toban sannadood buu joogay koob iyo tobankaa sannadood waxaanu ugu talagalnay in maalinta jimcaha aa kun keentaan nina doolarka ma doonayo kun shilin yaa awoodaya yacni kunka cafwan baaraka allahu fiikum waxaan uga jeedaa ilmaheenna ugu yar ilmaheenna ugu yar ee maanta masaajidka jooga ee madrasadda taga waa maalin wiigii uu nus saacaha iska daayo wey wareedhe war dalkan iyo dadkan haddaad doonaysaan inay dhismaan dowladnimadu waa dadka wey dadka wey waxaanay ka bilaabantaa ilan ummad jirto oo nool baynu lahay oo caqli iyo karti leh inaad qofkan faqiirka ee gurigaaga iyo jaarka ku nool aada asturto waanaynu asturi karayna ninna doolar lagama dooni waa ayo nin kale doolar baanu bixinaynaa leyna doolarkeen doolar nin walba doolarkaaga iyo gaadhigaaga iyo gurigaaga iyo meheradaada iyo lacagtaada iyo caruurtaada adeer adigaa iskale ilaahay khayra ku siiya ilaahay kuu barakeeyo war kun shilin bixiya oo talada qaato oo dalkan aynu dhisno oo wuxuu ku dhismayaa fuqaradiinna wax tara oo qaabka wax u taraysaan baanu kuu sheegaynaaye talada qaata oo waxa weeye innaga masaajidkeennan baynu ka bilownay hargeysa afar boqol iyo shan iyo lixdan masjid baa ku yaalla boqol masjid oo keliya fuqaradeeda ku filan jimcihii bal intaynu ku fadhinayna tiri imanka kun shilin oo keliya wey oo wiigga oo dhana ma aha bishii adeer wiiggii kunkaa shilin kusoo talagal maalinta khamiista oo jadwalka mobilekaaga ku sayf karee oo time u sameen oo waxa weeye meel ku qora oo kunkaa shilin ku talagala waxaynu qiyaasnay labiyo toban milyan baa soo xeroonaya bishii masaajidka markii yani waxa weeye tiradii la qiyaasay boqol iyo shan caa'iladood baa wax laga siiyaa masaajidka waxaynu ka maarmaynaa inaynu bani aadam wax weydiinno waynu idhahno war sanduuqii fuqarada iminka shalay halkan saliid iyo bariis iyo muxuu ahaaye allahuma salli calaa sayidina maxamed iyo sonkor iyo timir baa la siiyey fuqaradii dee konton kun baa ururiseele maxay kontonka ku noqonaysaa baarak allahu fiikum konton kun masaajidka lix boqol oo dollar baa bishii ku baxa waa ayo nin kale wax laga weydiiyaa ee odhanaya masaajidka ayaa lacag ku dara waxa weeye macnaheedu dee waxa weye xil baa ina saaran haddaba xilkii baynu doonaynaa inaynu qaybsanno oo aynu caqli keenno oo aynu adeer waxa weye dalkeenna iyo dadkeennaba anfacno waxaanay ku jirtaa kabtan yeelmi mayso inta mid yani waxa weye fuqaradeennu intay dayacan yihiin arrinkeennu arrin noqon maayo kuwaasee dalkan iyo dadkan iyo diintan iyo ummaddan ay ku hagaagaysa kuwiina maxaynu wax ku tari karaynaa war kunkaa shilin baaraka allahu fiikum in badanna waanu idiin sheegnay waana idinku adkaynaynaa bishaa rabadaan baynu ka faa'iidaysanaynaay eeg idinkuna ku talagala jimcihii marka qofku halkaa yimaado kunkaa shilin ha soo bixiya baaraka allahu fiikum masaajidkeenna haddaynu ka hirgelino oo uu saani uga hana qaado masaajidadii kaleynu u gudbinayna nidaamka sekada islaamkuba dollar badan baa nin walba doolarkiisa isagaa iskale two point five percent baa layidhi eeg hadda boqolkii horta waxaa la yidhi shan iyo siddeetan garaam oo dahaba lacag leeg markaad haysato un wax bixi baa layidhi inta kale ilaahay iska haysa buu yidhahdar waxaad shan iyo siddeetan garaam macnaheedu waxa weeye waa lacag afar kun iyo dhowr boqoloo doolara waa markii xawlku uu soo wareego ayaa qofkii la yidhi intaa ka bixi laba dhibic shan ka bixi baa la yidhi intaa yar ayaa la waayey wakhtigii islaamka qof faqiira oo yidhaa waxbaan doorsanaya kanaynu ka warramay cumar binu khadaab uu kaxeeyey u yihi waar miyaan adugin inaanu wixii joojinay waa nidaamka dhaqaalaha ee sekada islaamka markaa baaraka allahu fiikum way iska iman doontaa nidaamkaa sekadu in la hirgeliyo oo dad wanaagsan ilaahay u diro wanaagsan leanna qorshaheennu wuxuu ahaa kan marka laga baxo hargeysa laba boqol iyo konton kun oo qof oo min kun shilina waa laba boqol iyo konton milyan bishii min kunto shilin in la bixiyo somalilan hargeysa one point tree baa kuno kuwaarta afar meelood meel ahaani inay min kun shilin bixiso waa laba boqol iyo konton milyan waa afartan kunoo dollar bishii afartan kun oo dollar bil walba markay soo xerato qof walbana kun keliya uu bixiyey intaynu khaarajin karaynaa bil walba afartan kun oo dollar markay kuu soo xeroodaan bil walba mashruuc intee leeg baad fuqarada u fulin lahayd sanadkii intee soo xoreyn lahayd macnaheedu waxa weeye dabeeto sidaa loo ballaadhiyo gobolladii somalilan oo dhan la gaadhsiiyo dabeeto muxuu ahay islaamka oo dhan la gaadhsiiyo barnaamijku sidaasoo ahaa baaraka allahu fiikum ilaahay siduu khayr kugu jiraha inaga waafajiya sanduuqaa fuqaradana bisha rabadaan waa bilaha khayrka badan leh qofkii wax ku darsanaya ya waa wakhtiga qofka qof afuriya muxuu dee xadiiskii ah wuxuu leeyahay qofkaasi soonkiisa in leeg ya haddaad xamad saamuusaa bixiso waayo ood masaajka keento haddaad yani ma garatay qaar baa u haysta in wax bixintu ay tahay in kumaankum dollar la bixiyo waxaa la yidhi ninka kun shilinoo somalilanna haystee boqol bixiya boqolkiiba toban buu bixiyey haddaad kun dollar haysatood boqol dollar bixisana boqolkiiba tobanbaad bixisa haddaad boqol kun haysato oo toban kun bixisana boqolkiiba tobanbaad bixisa haddaad malyoon haysato oo aada ma garatay iyadana intaa ka bixiso reeshiyadu sidaasubay u soconaysa macnaheedu waxa weeye itaqu naara walow bishaqi tamra adigu intaad awoodaysa bal masaajidka haddii nin walba xabad saabuusa oo dheeraada uu soo qaado dadku oo dhan isoo wada afuri maayo markaynu afurka ku soo soconno intayna awoodaysa wey ka aan awoodin isaga lama sheegin hadduu ninku saddex midhoo timira soo qaado oo dheeraada intuu isaga ku afuri mooyaane masaajidka uu keeno masaajidka oo dhan fuqaradiisa ayaa afuraya ilaahay siduu khayrku ku jira hayna waafajiya